kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka martida mikrofoonka barnaamijkeena toddobaadkan waxaa marti inoogu ah dona hopkins oo ah isuduwaha howlaha la dagaalanka burcadbadeedka iyo amniga badaha ee dowladda maraykanka islamarkaana madax ka ah kooxda xidhiirka caalamiga ah ee arrimaha burcadbadeedda soomaaliya doona ayaa haddaba waraysi gaara siisay idaacadda v o a mar ay timid istuudiyaha xarunta v o a haaruun macruuf oo waraystay ayaa ugu horreyn ay uga jawaabaysaa waxqabadkii ugu dambeeyey ee kooxda xidhiidhka caalamiga ah ee dhinaca la dagaalanka burcadbadeedda soomaaliya
kooxda xidhiidhka arrimaha burcadbadeeda ee xeebaha soomaaliya maraykanku ma hogaamiyo laakiin dabcan waa urur ballaadhan oo caalami ah waxaase sharaf noo ah inaannu shir guddoominno ururkaasi sanadkanaynu ku jirno markaan maanta hadlayo waxaan ku hadlayaa magaca waddamadaasi iyo kaalinta uu maraykanku ka geystay waxaa jira hoosudhac ballaadhan oo ku yimid budhcadbadeedda iyo afduubkii maraakiibta runtii arrintaasi waxa sabab u ah siday nala tahay afar arrimood oo arrinta ugu horraysaa ay tahay maraakiibta oo si fiican isku ilaaliyey iyaga oo mararka qaarna kaxaysta ilaala hubaysan waxaa kaloo jira xidhiidh fiican iyo wada shaqayn fiican oo ka dhaxaysa ciidamada badda ee ka socda caalamka ee ku sugan xeebaha soomaaliya waxaa jira markiiba inay hawl galaan ilaa labaatan ciidan oo ka socda waddamada caalamka kuwaasi oo ka shaqeeya sidii loo xakamayn lahaa burcadbadeedda loona ilaalin lahaa maraakiibta waxaa kaloo jira dacwado badan oo ka socda adduunka oo ku socda burcadbadeedda oo lagu hayo waddamo kala duwan waxaa ilaa iyo hadda gacanta lagu hayaa kun iyo boqol burcadbadeeda kuwaasi oo ama xukun sugaya amaba la xukumay oo xabsiyada ku xidhan ugu dambayntiina waxaa jira kaalin firfircoon oo ay bulshada soomaaliyeed qaadatay gaar ahaana dadka deggan xeebaha ay burcadbadeeddu ka howlgalaan kuwaasi oo carqaladeeyey shaqadii burcadbadeedda isuduwaha dowladda maraykanka u qaabilsan ka hortagga burcadbadeedda ayaa la weydiiyey inay run yihiin warbixinada sheegaya in sanadkan labada kun iyo saddex iyo tobanka aanay jirin wax maraakiib ah oo burcadbadeeddu ay afduubatay iyo tirakoobka guud ee sanadkii hore marka la isbarbar dhigo
tirada weerarada burcadbadeeddu waxay hoos u dhacday boqolkiiba siddeetan tirada maraakiibta la haysta iminka waa laba keliya halkii marka hore laga haystay sagaal iyo soddon markab sidoo kalena dadka maraakiibta ka shaqeeya ee la haystay waxay haayeen siddeed boqol iminkana waxaa la haystaa oo keliya lixdan laba markab oo keliya iyo lixdan qof oo la haystaa way dhaantaa sidii hore saddexdii bilooda ugu dambeeyena wax markaba lama afduuban mar wax laga weydiiyey sida ay ku qiyaasi karto halista burcadbadeedda ayaa waxa ay donna hopkins ku jawaabtay
halistu waa mid runa oo jirta hoos way u dhacday laakiin waa mid jirta waxaanan dhihi karaa si aada ayaannu ugu guulaysanay laakiin waa mid wakhti walba isbedeli karta haddii beesha caalamku ay ka gaabiyaan hawshaasi waxaana dib u arki doonnaa burcadbadeedda ku sugan xeebaha soomaaliya waxa kale oo la weydiiyey waa maxay tallaabadan tan xigta ee arrintan looga faa'idaysan karo
tallaabada tan xigta ee la gudboon waddamada xubnaha ka ah kooxdan xidhiidhka soomaaliya waa inay la shaqeeyaan dowladda soomaaliya islamarkaasina ay raadiyaan qaabka ugu habboon ee loo wada shaqayn karo sidaynu la wada soconno dowladda maraykanku waxay si rasmiya u aqoonsatay dowladda cusub ee soomaaliya haddii aannu nahay kooxda xidhiidhka soomaaliya waxaannu ku dadaalaynaa sidii aannu u heli lahayn wada shaqayn toosa oo aannu la yeelanno xukuumadda waana inaannu isku geynaa awooddeenna si aannu u dhisno ciidan soomaaliyeed oo xoog badan oo shaqadaasi qaban kara waxaannu rabnaa in horumarka aannu ku tallaabsannay ay dowladda soomaaliya halkaasi ka sii wado kuna dabaqdo dhinaceeda howlaha nabadgelyada haaruun macruuf oo waraysigani la yeeshay donna hopkins oo dowladda maraykanka isgudowo uga ah arrimaha ka hortagga burcadbadeedka ayaa weydiiyey bal in ay maraykanku si dhab ah u doonayo inuu ka caawiyo soomaaliya sidii ay u heli lahayd ciidan badda ah oo awood badan
qoraalahaan haa laakiin sideedaba ciidamada ilaalada xeebuhu waa qayb ka mida laamaha ammaanka iyo ilaalinta sharciyada sidaasi daraaddeedna ka hor inta aan la samayn cidda sharciga ilaalinaysa waa in horta la helaa sharciga laftiisa maraykanka iyo waddamada kaleba waxaannu ka shaqaynaynaa inaannu ka caawinno dowladda soomaaliya sidii loo sii diyaarin lahaa sharciyada la rabo in ciidamada ilaalada xeebuhu ay ku shaqeeyaan islamarkaasina kaalin ay ka qaataan ilaaladiisa dabcan waannu taageeraynaa oo soomaaliya way u baahan tahay ciidan waddaniya oo xeebta ilaaliya laakiin waa inaannu ka fiirsannaa sidaannu hawshan u qabanayno ma dhacayso inaad doonyo samaysid kadibna aad hub u dhiibto nin oo aad ku tidhaahdo orodoo xeebaha ilaali marka hore waa inaad sharci heshaa iyo weliba shuruucdii dakhliga iyo nidaamka lagaga shaqayn lahaa su-aasha kale ee la weydiiyey ayaa ahayd waxaa jirta cabasho ka imanaysa kalluumaysatada soomaaliyeed oo leh waa run oo budhcadbadeeddu hoos bay u dhacday laakiin waxaa batay kalluumaysigii sharci darrada ahaa oo waxaa jira maraakiib ka socota waddamo kala duwan sida yeman iyo iiraan iyo bariga foga eshiya maxaad haddaba ka qabanaysaan arrintaasi ayaa la weydiiyey I can tell you what the Somalis told us in Addis Ababa at the series of meetings last week. Uh, many coastal residents say that the fishing vessels they see are dhows from regional countries such as Oman, and Yemen, Iran. Certainly, fishing is returning. Illegal fishing.
waxaan kuu sheegi karaa waxay soomaalidu noogu sheegeen kulamadii ugu dambeeyey ee aannu ku yeelannay magaalada aadisababa toddobaadkii hore waxay noo sheegeen in dadka ku nool xeebaha soomaaliya ay arkaan doonyo kalluumaysi oo sharci darro ah oo ka kalluumaysanaya xeebaha soomaaliya kuwaasi oo ka yimaada waddamo ay ka mid yihiin cumaan iyo yeman dabcan kalluumaysiga sharci darrada ah ee aan diiwaangashanayn meel kasta wuu ka dhacaa maaha soomaaliya oo keliya waxaannu la qaybsannay beesha caalamka iyo maraykanku inay ka caawiyaan soomaaliya sidii ay u difaaci lahaayeen xeebteeda waxaananu ka shaqaynaynaa sidii loo dejin lahaa sharciyada arrintaasi khuseeya waxaana kula talinayaa dadka soomaalida ee xeebahooda ku arka maraakiibta sharci darrada ah inay u sheegaan ciidamada ilaalada ee ku sugan xeebaha soomaaliya waananu ka caawin doonaa sidii loo xakamayn lahaa kalluumaysiga sharci darrada ah ee ay ajaanibku kaga kalluumaysan xeebaha soomaaliya laakiin waa inaad ogaataa in xukuumadda soomaaliya in looga baahan yahay inay caawiso sidii ay uga dhaqaaqi lahayd xuduudka badaha soomaaliyeed si sharci ahaan wax looga qaban karo ku-xadgudubka badaha soomaaliya mar wax laga weydiiyey donald hopkins waxa ay ka qaban karaan haddii ay dadka soomaaliyeed u soo sheegaan ciidamada caalamiga ee ku sugan xeebaha soomaaliya inay arkeen maraakiib shisheeye oo sharci darro kaga kalluumaysanaysa xeebaha soomaaliya
waxaan u malaynayaa waxaa jira siyaabo dhowra marka maadaama uu aanan ahayn mid ka mida saraakiisha ciidamada badda ee ku sugan xeebaha diyaaruma yihi inaan jawaab faahfaahsan ka bixiyo waxaan ka maqlay saraakiil sarsare oo waddamadaasi kala duwan ka socday oo sheegaya inay diyaar u yihiin inay caawiyaan soomaaliya laakiin waxay sheegeen inay u baahan yihiin sharci arrintaasi khuseeya marka haddana ma soo koobi karo jawaabtu waxay noqonaysaa suuragal ma aha inaannu booliska noqonno laakiin waxaannu idinka caawinaynaa inaad heshaan booliskiina waa run inaannu maqalnaa warbixinno kala duwan oo ku saabsan kalluumaysiga sharci darrada ah oo ka jira xeebahaasi waraysigan oo uu haaruun macruuf la yeeshay donald hopkins oo u qaabilsan maraykanka ka hortega burcadbadeedda ayaa waxa uu weydiiyey sida ay dowladda maraykanku u aragto maxaabiista burcadbadeedda ah ee la xukumay ee sida waddamada sishel oo kale lagu xukumay oo dib loogu celiyo soomaaliya si ay halkaasi ugu dhammaystaan muddadii la xukumay
budhcadbadeedda ay maxkamad maraykan iyo xukun ku rido oo lagu helo dembiye ka dhan ah dadka maraykanka ah amaba danaha maraykanka waxaa lagu xidhaa maraykanka gudihiisa hase ahaatee waannu taageeraynaa maxkamad kale amaba waddamo kale ee marka ay xukunka ku ridaan u dira maxaabiista soomaaliya marka ay ku habboonaato ugu dambayntii waxaa wax laga weydiiyey halka ay marayaan dadaalka lagu xakamaynayo haddiiba uu jiro xidhiirka caalamiga ah ee ay boodhcadbadeeddu leeyihiin taasi oo ay waraysi hore donald hopkins ay ku tilmaantay inay dhici karto inay jiraan dhinacyo shisheeye oo ku lug leh howlaha budhcadbadeedda soomaaliya
burcadbadeeda soomaalidu waa fildembiyeed aan si adag u habaysnayn waxaana dhacda mararka qaar inay yeelato saamayn caalami ah taasi oo macnaheedu yahay inay dhici karto inay la shaqeeyaan kooxo kale oo waddamo kala jooga waxaanan u arkaa inay yihiin kooxa isku xidhan oo faldembiyeedka wadaaga waxaananu baadhis ku wadnaa cidda ay yihiin dadka loo yaqaano maalgashadayaasha burcadbadeeda oo aan iyagu burcad ahayn balse dembigooda uu yahay inay taageeraan kana qayb qaataan arrintaasi mid ka mid ahna waannu soo qabannay oo xabsi daayin ayaa lagu xukumay qaar kalena waannu dacweynay oo waannu ku raad joognaa mana aha maraykanka oo keliya laakiin waa caalamka oo dhan meelaha laga raadinaya mana rabno inaannu faahfaahin intaasi ka badan ka sii bixinno laakiin waxaan kuu xaqiijinayaa in maraykanka iyo ugu yaraan laba waddan oo yurub ahi ay hawshaasi wadaan annaguna qof ayaannu sidaan kuu sheegayba u xidhnay arrintaasi waananu wadnaa dadaalkaasi
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii martida mikrofoonka oo ay toddobaadkan marti inoogu ahayd donald hopkins oo ah isuduwaha dowladda maraykanka u qaabilsan ka hortagga burcadbadeedka iyo amniga badaha waxaana waraysigaasi istuudiyaha xarunta ee v o a magaaladani washington kula yeeshay haaruun macruuf tan iyo kulanti dambe dhegaystayaal waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo